ciidamada ilaalada xeebaha ee maamulka galmudug iyo howlgalo amniya oo qorshaysan ka qabwaday doonkalumaysi sharidureed ka wedi xeebaha gobolka mudug gaar ahaan deegaanka barwaaqo howlgalka uu suugaamiyay taliyaha amniga xeebaha mudug dugul cabdi miciin iyo lacag ka qabwadi doontan oo la keleeyay dalka yemen iyo oo la sheegay nisi sharidureedka kalluumaysadaasi biyaha soomaaliya xiliyan haysan walogolaashe taliyaha ayaan warbaahintan xaqiijinay ciidamadii muddo la dareeren dhaqdhaqaaqa doontasiga islamarkaasna iyo heleen hoqadayasa falalka sharidarada ee la kahay kheyraadka badda soomaaliyeed degmada afarwaaqa loo sameeyo oo madaniya oo ka howlgelahayay baryahan xeebaha degmada afarwaaqa hoos yimaada ayaan ku jirnay maalmahan marka inta u dambeysay oo aan kusoo qabanay doonyo kalluumaysiya oo si sharci darraa xeebaha ugaaraysanayay ayaa iskugu nimid galabtay kaliibkan ciidankan madaniga ah oo loo waxeeyay degmada afarwaaqo si firintriyana ku shaqaynahayay oo doontaas sharci daradaado kalluumaysiga ahaadoo ciidankaas ilaalada xeebaha madaniga loo sameeyey ay soo qabteen marka waxaan leenahay inaan ka shaqayno nabadgelyada amniga xeebaha laba qodob oo ku saabsan xeebaha degmada afarwaaqo kow waa la dagaalanka burcadbadeedka oo baryahan dambe moodid inay damacyo gelahayaan oo inay ka baxaan xeebahan degmada afarwaaqa hoos yimaada ayadaasoo awal hor looga hortegay haatanna aan rabna inaan sii xoojinno ciidankii iyo saldhigiisii iyo kalluumaysiga sharci darrada doonyaha kalluumaystaa ay ku gelahayaan badda iyadoo aan isu soo dhowaan gelin degmada iyo dowladda galmudugba aan la soo xiriirin waxaan marka uga digayaa inaysan dhicin mar dambeeto in shooyo sharci darro ah ay ka kalluumaystaan biyaha galmudug ayagoo aan isu soo duwaan gelin waxaan kaloo uga digahayaa burcabadeedda inaysan kusoo lugo-in oo aysan isku dayin mar dambe ciidankaana waa u diyaarsan yahay waana u diyaarinay waana ka hortegaynaa kalluumaysiga sharci darrada ah
gudoomiyaha degmada barwaaqo axmed xuseen saciid fooja iyo dhinishay sheegay inay doontan iyo ka maamul ahaan la wadaagayaan ciidaha garsoorka iyo haan ilaalinta deegaanka si go-aan sharciya lonku diira meeshaan ugu imid doon ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha degmada abarwaaqo waxaan ugu talagalnay inaan kuwaasna aan ka ilaalinno wixiise sharciga ku shaqaysanayana aan ka howlgelinno wasaaradihii ka howlka lahaa iyo degmadaba waxaan rabnaa dhammaan hay-adaha ku shaqada leh wasaaradda ugu horeyso kalluumaysiga iyo maaliyadda iyo dekedahaba ee gaadiidka badda inay ayaguna ay ka howlgalaan hadduu ilaahay idmo innaguna ka degma ahaan aan ku garab istaagno fududayntoodii iyo shaqadii kalluumaysiga shariir dowladda iyo wadaan dooniyaalka jaaniibta ee gaaraan haanku kuyow yemen iiraan iyo dhowr dal oo kala iyo sannadihii la dhaafay si weyn saameyn kuwaalade noole kalluumaysatada soomaaliyeed